Marka hore, aqoonyahan Ramadaan ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan, dunida way holcaysaa gaar ahaan qaaradda Aasiya oo inta badan raashinka iyo agabyada kale Soomaaliya ka soo dhoofsan jirtay. Soomaalida maxaa la gudboon?
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكون دواه برنامجك وأنا ما سنتين بهذا ورباهنتا إسلامي يا الفرقان أنت كذب هدي سواشي جوابتي إذا أنقذ قلو وحا مهمة إني بسليهن قفكو هدونا بسلين وحا مركز لوشيغا إن بدا ما فهمي كرو anigu waxaan xasuustaa nin dibadahaas dhaqaalo badan ka soo helay waxba hadda anigu heybta iyo meesha sheegi maayo laakiin waa gobolladan webiga leh uu ka soo jeeday markuu yimaaday dadkiisii uu yimid wuxuu yidhaahday laba arrinba waa idiin wadaa wiir qaraaboy waa midda koowaade waxaan heestaa uu yidhi hanti fara badan waa midda labaade aqoonti oo beerahana waa soo barta uu yidhi waxaan rabaa uu yidhi dhulkan kiinaa oo aan wax tacaba iyo biyo haysan in aan kanaal lixdan kiilomitir ah u bajiyo dhaqaalaheedaan haystaa saddex arrinna waa ka helaa uu yidhi marka hadalkiis waxaa ka mid ahaa waxaan ka helaa uu yidhi lacagta iiga baxday dibaan u helaa uu yidhi markaad beeraha tacbataan oo hantidiinna lacagta ay goyso lacagta waad ii celi doontaan uu yidhi waa midda kale waxaan ka helaa uu yidhi magac iyo sumcad oo hebelaa noo qodaa la leeyahay waa midda saddexaade ajirna waa ka heli doonaa hure noolaha dhulkan ku nooloo dhanu oonleyda ahay markay biyaha soo gaaraan na waa ka heli doonaa iyo dalagaas xayawaanada cuna marka waxaa loogu soo koobay warkii wuxuu dhaqday aan ka tashanno markaasaa dad adigaan fikir dheeraynaa waxay dhaheen hadda qaniin iyo riibi iyo gol iyo dhilmaanyo annaga ha noo soo jiidin hal arrin noo samay lo' noo iibi lo'daasne waxaan ka helaynaa caano weylahay dhalanna adaan kugu coodaynaa aan isku soo laaban uu yidhi adi hantidii markii dambe guryow xamar uga dhistay ilmihiisiinu dhaxal ugu kala qaybshay toban sano kadib dadkii waxay ogaadeen baahida iyo muhiimadda ay lahayd warbixinta uu ninka u keenay waa ku naqdeen qaraabadii xoolo u qalay lacagna waa siiyey wuxuu yidhi toban sano ka hor wixii aan hayo horta ma hayuu yidhi anigu caqliga wakhtigaas aan lahay inaan dib u dhigo oo idinla sugay aheeduu yidhi marka dadku waxaad u malaysaa inayna bislayn ku tiirsanaashaha een dibadda dhibaatada ay leedahay wax inta lagu soo koobi kara maaha hadda mithaal yar raashinka ugu badan annaga waxaan ka keensannaa dalka een hindi iyo bakistan labadaba waa ka keensannaa aasiyaana u badan een raashinkeenna dagaalkaas hadda caga badan kuma taagna waa dib heshiisiin iyo waxba waxay u mid un bis inay f- faraha ka baxda bisay ku xiran tahay hadduu dagaalkaasiyo culcana waddan raashinkiisa dhiibaya ma jiro mid walba wuxuu isku dayaa inuu asiga isku maareeya dhaqaalihiisu isku ceceshado annaga maxaa nala gudboon marka hadda waxaa nala gudboon waa wax la yaqaan Waa tahay waxaad ka warantaa dagaaladii uu ku baahay waddammada Hindiya iyo Bakistan. Haddii dagaaladaas ay sii socdaan, saameyn intee la eg ah ayay ku yeelan doontaa agabyada laga soo dhiibo ama alaabaha laga soo dhiibo qutulduruuriga halkaas.
isla waa sida waxaa dhici doonto haddii waddan walba dagaalka sii kululaado ama cagabada inuu ku taagnayna waataan kuu sheegay ee faraha uu ka baxo waddanka wuxuu bilaabi doonaa inuu isku xakameeyo xoolihiisa iyo raashinkiisa iyo hantidiisa iyo een, dhaqaalihiisa dham inuu asi isku koobo si uu isaga dafciyo ileen waxaa ka dhexeeya dagaal soo jireen ah oo aad u dheer mana aha inay tabar ku kala haraan maahana dad xataa waxaan oo quruunta kale oo adduunka ka wada qaylinaya ha la joojiyo xabad joojin ha la qaatay dheg jalqus yahay laakiin culayska ugu weyn ee annaga na qaban doono wuxuu yahay raashinkii iyo agabyadii aan ku tiirsanayn baahi hadda noo aan u doonahayno oo aan waxa ka ayn fikir yari ma jirto dadkan tale waa loo diiday caqligooda inay kaashadaan iyo aqoon-yahanadooda waa la diiday waxaa diidayana waa reer galbeed reer galbeedkana wuxuu u samaystay barnaamij oo muddo uu ka soo shaqayna ugu talagalay inuu dadka ku cabiidsado ciwaankana wuxuu uga dhigay w f b w f b waa world food program waa hay-adda cuntada adduunka sida saxda cuntada adduunka waxaa shaqo ku leh oo hawshaas ay u taallaa waa allahu rabbulcaalamiin wamaa min daabatin fi lard إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا نزالك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنك الصوماليا دولك أن لينهي ما هدول أنت كدو وحان لينهي لبدا وبي إيه أدونك لغو فامو أيام مرد حضانا أرن مهم ونأد وفرحي وحوها وأي كشقيسي حركة harakad shabaal mujaahidi gaar ahaan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe een, markaas howshaas waxaa aad u abaabulay sheekh yuusuf macali ciise ee kaba ku tukaday waxay ahayd qodistii waa the second largest channel in africa kanaalkii labaad ee africa ugu weyn dudublaa la yidhaah laakiin soomaali waxay dhahdaan kanaalka kiliga shiinaha meenaa shiineesaa qoday saasaa loogu magac daray waa google haddaad gasho weydiiya ama wikipedia waa the second largest canal in africa kanaalka labaad ee africa ugu weyn waay biyaha ou leexsho haddii nin injineer oo khabiirun la sheekaysta wuxuu yidhi hadda xarakada say u qodo haddii afka hore inta laga faruuro ilaa taxsiil webiga xataa dhinaca kale looga ridi karaa shabeellada hoose uu yidhi intaasna inta uunley iyo dhulku yaalla tacab iyo dalag iyo wax soo saaray samayhaysaa waa tahay een, soomaaliya hadda inta ugu badan dadka qaar waa beeraley waxaa jiro cunooyin qaar ee halkan ka baxo sida muuska iyo cambaha iyo karootada mid la mid ah in dibadda laga soo dhoofiyo beeraleyda sidee u saameyn kartaa iyo soomaalida
annagoo labadii dhaqaale lagu faanaa baddi iyo howlahaasba xagga ii dhig waaba wa soomaaliya waxay haysataa khayraadka shantaha lagu faano laakiin waa dad ka qadan siddeetan iyo waxaan u malaynaa maya waxay ahayd siddeetan iyo shantii kii naqshadaynta warshada dhafkii su- dharka iyo suufka ee ee balcad u qaabilsanaay jarmalka simdal malaaya wuxuu ka dabanaya webiga balcad malaayga markuu soo dabta asagoo laba xabo malaay wada dadkii o dhan wada fiiran war gaalka malaayo wata gaalka malaayo soo dabtay markaasuu nima u sheeke u sheekeeya ii sheekeeya aniga wuxuu yidhi dadkan may dabtaan hadday malaay rabaan uu yidhi maxay iga daba orinayaan waa kula yaaban yihiinaa layidhi dhagayso uu yidhi marka aniga wuxuu yidhi maanta malaygaan anoo wata haddii jarmalka laygu arko jidgooyaa lay dhigaa yidhi qof kasta meeshaan ka keenay i weydiiya uu yidhi berri haddaan meesha sheego meel aan makaalin ka surto malay ka dabta arki maayo waa ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala u nacmeeyey oo khayraadkeeda iyo dalaggeeda iyo beeraheeda dhanba maaragtay ay- ay saas u sarreeyaan laakiin dad isu kaashada weliba reer galbeedka oo isu kaashaday inay ummad gacan taagsato gacan hoorsato tuugsata naqato ugu talagalay iyo kuwo cawaan ah oo ingaab in- in dheergarad ba ingaab araga meenaa meel dheer wax kama arkaanba ana loo- oo ummadda hogaanka loogu dhiibay markaasaa ummaddii waxaa lagu soo dayay waxyaabo dhacay buskud iyo bariis iyo baastata oo dhacay waxaas dhacayaa dadka waxaa looga dhigaa horumar waxaana lagu moogsiinaa waa maxay khayraadka iyo nicmada ay heestaan mid talyaaniya wuxuu ku mahmahay kijolodente nonjolobane kijolobane nonjolodente mena he who has a teeth has no bread he who has bread has no teeth wuxuu yidhi kii ilka hadlahay rooti ma heesto yidhi kii rootiga heestan ilka male waxaa laga yaaba dad aqoonti leh inay faruuryaha cunayaane dhulkii iyo ayna haysan marka in leeskaashado kii aqoonta lahayne dhulkii iyo aqoontii iyo laga qaybgeliyo ummaddan waxay naqad doontaa ummadda u dhoofisa inay ayada soo dhoofsa iska daaya khayraadka dhoofsa hadda bariiska ka baxa jawhar markii dibadda laga keenaya bariis jawhara la yidhaha waxaa la dhihi jiray waagii hore eh, sideetamaydii jawhar ama jidda mana ninka jiddaha lagu jiro oo sacuudiga ha lagaaga soo shaqeeya ama jawhar bariisa kaaga baxa la dhihi jiray waa tahay ugu dambayn haddii uu xoogaysto dagaalka aasiya oo ay istaagaan dhammaan raashinkii dibadda nooga imaan jiray soomaaliya maxaa ka dhici kara wallahi inay macluul ka dhacdaa wax dheer naqa mayso sababtoo ah een, dadka dhan waxaa lagu tiriya dhulkaas sida u badan hadda aasiya ka soo degaan waxaan xasuustaa brazil inay sokor ka timaado laakiin inta badan raashinkii waxyaaba agabka aasiya xataa een, agabyada kaloo dhan oo kala duwan meeshay ka timaadaa ummaddan waa ummad isku filan mutacalimiin leh aqoon-yahano leh een, wax walba leh een, farsamadii iyo aqoontii iyo cilmigana leh dhulkiina heesto wax walbana qabsan kara inay inta t- wada tashtaan isu soo laabtaan wax wada qabsadaan ay dhulkooda ma aragtay nidaamsadaan ee habaystadaan wax uga qurux badan oon ku- ku tali lahay wallaahi looma jeedo sababto waa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu uhi wactasimuu bixablillaahi jamiica si guud micnaha laa yaaluunakum khabaalan adigoo sideedaba waqaafo iyo lugooye waxaan kuguma maqno w f b waa hay-adda ugu dhibka badan ummaddana dagtay ee khaladay xataa iska daayay gargaarka dadku ilaahay ay gacmo u horsahayn inay ilowsiiso ay waraysyadaada b b c wakhtigaan uga halqaadi jiray maxaad dalbanaysiin ilaahayaan dalbay inaan qof dhahaysaa la waay qof walba ay tihaahdo hay-adda cuntada adduunka w f b waxaan ka codsayna inay sideedaba alla weynaana deeqo roobkan uu keenay iyo khayrkan iyo barwaaqadan noo baxda nooma ogolo annagaa wax soo saara karna soomaaliyay gacmahaan isqabsanno dalkeenna waa nagu filan yahay waana naga badan yahay adduunka inaan u dhoofino dad qaniyo nool aan naqanno waxaan ku cisoobaynaa waa dadnimadeenna iyo diinteenna ugu horraysa inaan soo ceshanno